waxaan la yaabana waay labadan beelood oo ab isr dadka isaga dhow oo walaalaha ah waxaa mar walba gurada isu gelinayaan la yaabanahay shaydaan baa ka adeegtay aadad baan ugu xunnahay runtii dagaalkaas oo soo cusboonaaday dee un ayagu laftigooda maxaa meelaha un dagaalka uu ka dhici jirin waay maahin hadda meelaha cusub maaha waa un maxaan ku irahdaa ceel wareegow iyo keli caafimaad iyo labarfantan inta udhexaysa ilaa degmada marka macnaha deexdaas waay markay hareeraheeda le markii tuulooyinka hoos yimaada dadka meelihii kale waa weysaga yihin waa nabad waa wada ceeshaan waa ti aysin waa adeer iyo wiilkiisa waa sidiisa dad marka markadan balaayada degtay oo labadan maxaan ku irahdaa beelooda walaalaha ah khilaafkoodii khilaafkooda hadda ma soo bilaaban lixdankii macnaha muran oo dhinaca maxaan ku raha saajada ayuu kasoo bilaawday markaanu baarnay aan ogaanay kadib deegaan isku bedelay haddana siyaasad buu isku bedelay waxaa lagugu eedeeyaa inta badan inaadan diiradda saaren arrimahaas gobolkaasi ka taagan sida qaar ka mid ah dadka dagaalamaya ay qabaan adigu maxaad arrintaa wax uga qaban weysay ka maamul ahaan inaan ka qabtay waxay jirtay tookadii hore in maxaan ku irahdaa magaalada marka laba sano kahor marka xurguftooda markay bilaabatay inaan gogol dhigay halkaa inaa isugu geeyey kadibna maxaan ku irahdaa haddana dagaalkii maxaan ku irahdaa markii la xallin waayey hataa maamulkayga qaar kamid a maxaan ku irahdaa inaan xilkii ka qaaday sidii guddoomiyihii hore degmada sidii guddoomiye ku-xigeenkii sidii taliyii saldhiga macnaha in maxaan ku irahdaa arrintaas awoodaan aniga saaray maamulkayga qaar kamid ah maxaan ku irahda xilkii ku waayey saa laligeeda marka haddana markii arrintay soo noqotay dawladda dhexe ayaa usoo gudbiyay markhaatibaad kaaydan oo niri annaga dee ma hayno fan iyo maxaan ku irahda intaasi capacity annaga aan ku dhexgalno arrintani waa arrin weyn oo siyaasada isku bedeshay runtii waxaan umahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed professor xasan sheekh maxamuud oo xil iska saaray soo diray wasiira culus sida wasiirkii hore arrimaha gudaha al-ustaad cabdikariim xuseen guuleed wasiirkii hore garsoorka arrimaha diinta professor cabdullaahi abyan wafdi ay hogaaminayaan uu kamid ahaa xildhibaankii weynaa gobolka shabeella hoose kasoo jeeday xildhibaan cabdullahi sheekh ismaaciil iyo maxaan ku irahdaa adigu si iyo xildhibaan mahad salaad marka adigu maxaa ku irahdaa arrintii waa la xaliyey si fiican halelay bay noqotay gogol baa la dhigay lamber conton oo halkaa xoolo lagu qashay haddana wixii markay soo noqo haddana shalambood baan gogol dhignay janaalaan dhignay arrintii maxaan ku irahdaa waa xalinay beelihii kaleo la degan labada beelood macnaha ayaa arrintii dhexgalay waa la xaliyey adigu dee wax shaydaan wato iyo wax maxaan ku irahdaa meelo kale laga soo unkayo siyaasada kusalaysan iyo meelo laga soo qoriyeyna haddana waxaa ugu weyn labadan beelood inay gola diris daraan mar walba waa arrimahan federalismka iyo maxaan ku irahdaa ismaamul goboleedyada laftigooda waxbay ku leeyihiin ugu dambeyn marka talada aada jeedin lahayd maxay tahay hadda waxaan leeyahay dagaal wiil kuma dhasho wiil waa ku dhintaa wiil naga dhinta ama naga dhaawaco waxba faa'iida tari mayso ama qoys ku baaba'a waxaan leeyahay labadan beelood reedha haddii bahasha caana laga maali lahaa maxaa waa soo aragteen marka waxaan qabaa gobolka labadiina keli ma degan idiin waxaan qabaa maxaan ku idhahdaa in labadaas beelood oo walaalaha oo dadka aabay sira isaga dhow weli heeb ahaan iyo hataa maxaan ku idhahdaa hal meel baa isla galaan marka waxaan leenahay beelo kalea idinla degan runtii oo aan shaqi shuqul isku lahayn hataa abi isir ahaan marka kudayda dadka nabadaa wax tarta walaalayaalow dhiigga daadinaysaan joojiya ilaahay ka baqa dagaal waxba tarima seja soo socota ninkii dhul degan inaan dhul deganen iyo ninka ku badan ninkaan ku badnaan markii cod sanduuqa la dhigay sidii lixdankii lixdan iyo toddobadii qof walbuu codkaaga la bax kii codka bixin lahaaba waa laaysay kii codka kusin lahaa ama kii codka maa waa qixisay goormaa adigoo cod marka haddii hadhow laysu imaado meel ebere inaad soo fadhiisataan ayaan ka baqnaa joojiya dagaalkan lamber conton ceel baazina kama qodna ceel wareego ceel shidaale kama qodna marka waa magaalo xeeb ku taalo maxaan ku lama degaan ah webi ma maro biyo fiican ma laha qudaar ma laha xoolo bar fiicanna ma laha ari yar yar iyo meelahaas unbaa jooga waxaan leeyahay warheed waxaad isku dilaysaan ma muuqdaan shaydaan baa idinka dhex adeegtay iyo iyo iyo dad maxaan ku irahdaa cadow ah joojiya dagaalka joojiya